kulankun waxaay kogobso mowbiliba maraya waybahaay kuyo-oniska koyon urarka bilaanta degmada marka iyo deegaanada hooskoyow waliba nuusahaay kulanku aransaday kaalimo bilaanta horumarinta dalka iyo ridan dhisowka dowladnimada walibana usahaay kuyo ku qayb galeen odayaalka dhaqanka ee degmada iyo mas-uuliyiin kala onkoreenhana ku mid ee odayaalka dhaqanka iyo bilaantaha ku qaybgalay kulanka ayaa faahfaahin gubiyeen ujeedka iyo arimo anka muhiimsan ee lanku hadlay kulanka maanta hadday ay haween ahaan leheen badkanba waxyaabaha qaarkood oo ma socoteen hadda waxaa ognahay in howlgal badan lagu diro oo waxyaabo badan lagu diro in haddana waxay ka dhaa lafdhabar ka yihiin howlgalladaas lagu diray waxag yihiin dowladda koonfur galbeed ama koonfur galbeed waxaa aad iyo aad u codsan ah in ay dhowrso qayb gasho howlgallada hadda lagu dhex jiro meesha la wado ururka haweenka guddoomiyaha ururka haweenka koonfur galbeed ururka degmada marka waxyaabo badan ay u baahan yihiin agab badan ay u baahan yihiin waxaa loo dhigay farxiyo faxri maxmed cabdi gabadhaani waa salaamatan aad iyo aad salaaman tahay waxaan wax alle waxaad qabatay waa muuqdaan sabar guura saas dhalaliyaha qofka wax isqabta ay muuqdaan qof bini aadana oo ilaahay islaamay oo ciddiisa iyo degmadiisa ama waxaan meeshaan hambalyo iyo bogaadin maanta ugu diraynaa farxiyo maxamed cabdi walaasheena farxiyo farxiyo waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol maadaama isboortigii iyo ururkii haweenka aa ogtid qof oo gobolkeeda ku xiran oo degmadeeda ku xiran inaad tihid aad iyo aad ayaan u ogaanay maadaama aad soo qalabaysay ururka isboortiga aad ayaan kugu mahad celinaynaa taasane mideeda kaloo labaad soonkii maadaama aad soo taakulaysay ururka haweenka waxaan ku leeyahay farxiyooy hore uhore u soco dib ha u soo naqanin dhinaga kale isku dawaa wasaaradda bilaanta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya degmada marka iyo weliba ayaana dhanshe ku hadlay doorka wasaaradda iyo kulata sidiiyo bilaanta qaybankuga hadal lahayeen horumarinta dalka iyo ridan dhisowka dowladnimada